bismiillaahi araxmaani iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tayo talo iyo tanasul waxa uu hordhac u yahay xisbiga uu ka yahay xokeyaha mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo dhowaantan booqasho ku soo gaaray magaaladan boston ee gobolka massachusetts ee dalkan maraykanka haddaba shacabka ku dhaqan magaalada boston ayaa waxa ay u sameeyeen xaflad shanta bisha may ee sanadkan labada kun iyo labaiyo tobanka haddaba sida aada aragtaan maxamed cabdilaahi farmaajo oo soo ahaa ra-iisul wasaare in muddo ah soo joogay dalkii soomaaliya ayaa haatan waxa uu ila jooga amaan uga imid qasriga hoteelka uu magaalada boston ka degan yahay waxaan doonayaa mudane marka ugu horeysa kusoo dhawo magaalada boston shacabkii reer boston waxaan filay inay kusoo dhaweeyeen talabaad waxaan doonayaa bal inaan wax yar kaa yara weydiiyo sideedaba imaashiyahaaga haatan aad u timid magaaladan boston adigoo horeyna khudbadaada ugu soo xusay inaad soo martay isteedyo fara badan oo dalka maraykanka ka mid a socdaaladaadu maxay ku wajahnaayeen
bismi illaahi raxmaan raxiim su-aal wanaagsan socdaalkii wuxuu ahaa waxaan ka helay casuumad communitiga ama shacabka degan magaaladan boston khaasatan ururka mideynta dhalinyarada soomaaliyeed ee magaaladan ku nool yaa i casuumay waxayna igu casuumeen in aan karaa dhacsho arrimaha siyaasadda aan wadno oo ku wajahan tayo iyo xaaladda guud ee soomaaliya hadda ka jirta iyo sida looga bixi karo waktiga kumeel gaarka ra'yigeyga ama aragtideyda iyo amaba in laga bixi karo marka waa ku mahadsan yihiin dee waxaa caawa isu soo baxay isu soo baxay dad aad u fara badan oo si fiican noo soo dhaweeyey oo muujiyey in ay diyaar u yihiin inay qayb ka qaataan ururkan tayo ama xubno ka noqdaan insha allahna waxaan rajeynaynaa inaan ka sameyno branch ama jabter ama maxaan ku idhaahdaa laan aan halkan ka furno aan dadkii membershipkii iyo xubnahoodii kulli aan xaqiijino ayna ka noqdaan xubno firfirqon xisbigan tayo
mahadsaned farmaajo waxaan doonayaa bal inaan wax kaa idhaahdo xisbigiinan tayo sidiisaba muxuu ka aaminsan yahay waxa loo yaqaano saxaafadda xorta ah xorriyatul qowlka
xisbiganu waa xisbi horta kow ujeedadiisu tahay inuu raadiyo dadkii wanaagsanaa ee soomaaliyeed ee inta badan qurbaha adduunka meel walba ka kala jooga in dadkii professionalka ahaa aqoon-yahanada ahaa cayaartooyda ahaa fanaaniinta ahaa professionalka kulli in aan raadino si ay uga qayb galaan arrimaha siyaasadda ay ku wajahaan dalkooda hooyo kadibna ay haddee waxyaabaha socda ay xubna ku fircoon ka noqdaan dhanka siyaasadda ujeedadu waxa way aruurin dadkaas wanaagsan inaan raadino meel kasta ay joogaan arrimaha saxaafadda xoriyadda xoriyadda hadalka waxa weeye waddankeenu waa xor waa dimuqraasiya sida hadda waddankaanoo kale uu yahay ama horumarku ku gaaray in la sii daayo oo ay hadlaan waddanka maraykanka aad wadan lahayd guud ahaan idaacadaha wariyaasha adduunka iyo saxaafadoo dhan inay hadlaan oo ay sheegaan ama wacyigeliyaan dadka ay la joogaan khaasatan hadda markaan ka hadlayno soomaaliya in ay dadku u sheegaan waxyaabaha cusub ama newska ah ama wararka jira si objective ah oo haddii ay damcaan inay arrin ka hadlaan siyaasadeed ee arrintaasi ay tahay arrin ku beesgaraysan ama ku dhisan run iyo aragti cad dadkan u faa'iideeyaan xaaladaha jira marka waxaan qabaa in la ixtiraamo wariyaasha in loo daayo hawshay hayaan waxaase tacsiir u diraynaa oo loo baahay mar walba in la xasuusto inta wariye ku dhimatay ilaa labadii kun iyo toddobadii ra-iisul wasaare afartan iyo dhowr baa la sheegaa oo khamiistii ugu dambeeyey wiilkii lagu dilay gaalkacay allahu naxariistay wariyaha kulli allahu naxariisto anu waxaan qabaa in gacan ka xaqdarran gashay intooda badan ama kulligood baan idhaahdo waxaan u badan oo haddee dilaya dadkaas dad aan rabin xurriyad ama dad aanan doonaynin in laga hadlo wadciga iyo waxa jira markaa wax ay mutaysteen oo lagu dilo ma jirto laakiin kulleyba gacanka xaqdaran baa gashay allah u naxariisto kulligood waxaase loo baahan yahay in la siiyo fursaddaas ay ku hadlaan dadkan wariyaasha ah aanan lagu dilin waxa ay sheegayaan ama waxyaabaha ay rabaan inay soo geliyaan mudane farmaajo waxaa tahay xogeeyaha xisbiga tayo Xogeyaha guud.
xogeeyaha guud ee xisbiga tayo mudane maxamed cabdilaahi farmaajo waxaan doonayaa haddii xisbigiinan tayo maaragta kolley dee baratan iyo baad u u geli doontaan siyaasadda dalka soomaaliya haddaad guulaysataan maxaad arrimaha saxaafadda iyo fanka ka yeeli doontaan insha allah horta hawl badan baa ka horeysa inaan dadka wacyigelinno aan u sheegno ururkan waxa uu yahay waa saa u sheegtay waa urur tayo oo tayo dad wanaagsan la raadiyo oo waxtar ah oo dalkooda u adeegaya in la raadiyo Een, labo in tala wadaag la noqdo oo dadkii talo la siiyo oo kaligiis taliye iyo wax lamid ah maaragtay Meesha ka baxaan.
ka baxdo Ee, in la tashado oo la- talada la wadaago oo talada wanaagsan la qaato iyo tanaasul ee, dhaqankeenu iyo weliba khaasatan siyaasadda een, tanaasul ee, kuma jiro Ee, anigu waa bilaabay waxaan rajeynayaa inay socoto qof walba soomaaliya u daneeyo danta guud ee dantiisa shaksiga ha uu ka tago Een, saddex arrimood baan horta horumarinaynaa Ee, waxaan koow magaca saxa ururku leeyahay waxa weye ururka sinaanta ee, xisbiga sinaanta iyo cadaaladda laakiin ninaastiisa waxay tahay tayo oo uu ku magac dheer yahay Een, haddii ay dhacdo inaan galno howlahan siyaasadda oo hadda socda august ee ee lagu dooranayo ee, madaxda qaranka Ee, insha allah kulley dad aan influence ku leenahay ama annagu naftigeena hadday dha- haddeen- hadday dhacdo in talada dalka aan ka qayb qaadano waxaan ballan qaadaynaa waxaan u sheegaynaa in xo- een, idaacadaha ay xor yihiin inay horumariyaan dadka inay wacyigeliyaan inay sheegaan waxa runta ah oo objectiveka ah ee in la- lana difaaco lana waardiyeeyo oo ay- aysan dhicin in nin wariye ah ama gabal wariye ah si khalad ah ama si ama fana ama een, fanaana ha s- ee, ugu- ugu talagal ku talagal aanan dhibaato lagu geysan حقيقة waa tahay mudane farmaajo waxaad soo qaaday maaragta inaad baratan geli doontaan haddiiba ay noqoto inaad baratan gashaan hunguri intee la-eg ayaad qabtaan talada siyaasadda geyiga inaad aad gacanta ku qabataan
Een, waxaan jecelnahay horta hadda naftigeeda inaan ka hadalno arrimaha oday dhaqameedyada ah oo dad badan ay leeyihiin ma waxaa lasoo xuli doonaa dadkii runta ahaa mise waxaa lagu ciyaari doonaa oday dhaqameedyadii jiray oo waxaa la keeni doonaa kuwa aanan run ahayn arrintaas naftigeeda in laga hadlo ayaa loo baahan yahay annagu naftigeena aan ka hadalno weliba aan ku boorinayno madaxda madaxda qaranka in ay xoogga saaraan halkaas inuusan muran ka dhalan iyo soo qabsi ee, ee, oday dhaqameedyadii saxa ahaa ee, la keeno oo la yaqaanay iyaguna markaasi lagu booriyo inay keenaan ama soo soocaan ama ay select gareeyaan een, een, baarlamaan een, tayo leh oo wanaagsan oo u adeegaya maslaxadda guud ee dalka kuwaasna kadibna ay dooran doonaan haddii la helo baarlamaan tayaa leh oo aan la iibsan karin oo aaminsan een, een, go-aanka ay qaadanayaan inay saameynayso muddo badan oo soo socda muddo dheer oo soo socda maxaa yeele waxaan ognahay kuwii yimid ee 2000-kii ee jabuuti ka yimid ee, haddee kolleyba doorashadii ee, halkaas ka dhacay waxbaa la doortay madax baa la doortay laga soo bilaabo 2000-kii ilaa waktiga hadda la joogo een, isbeddelo badan baa dhacay is- isqabsasho khilaaf siyaasadeed baa dhacay madaxdii qaranka khaasatan baraministeradii iyo madaxweyneyaashii soo maray ee, waxay ku jireen isqabsi Een, saddexdii madaxweyne soo maray ee dalka s- ee 2000-kii ama labadii kun ilaa hadda madaxweyne walba wuxuu magacaabay saddex saddex ra-iisul wasaare ee aan ka ahayn cabdulaahi yuusuf allah u naxariistee oo isaguna naftiisu magacaabay ra-iisul wasaare saddexaad laakiin laga diiday haddee intaasoo maxaan ku rahaa khilaafaada waxaan qabaa haddii baarlamaanku uu ahaan lahaa baarlamaan shaqeynaya oo shaqadiisu ay tahay shaqo wanaagsan intaasoo khilaaf ah ma dhacayn waxay bedeli lahaayeen wixii oo dhan haddii dowladdu u shaqeyn weyday mar labaad ama saddexaad jaanis inay siiyaan ma ahayn intaasoo dowlad soo soo soo socday marka waxaan filayaa hadda kolley kuwa la dooran doona soo socda in ay noqdaan kuwa aad iyo aad tayo u leh hadda kuwa jooga naftooda tayo waa leeyihin qaar badan waa isku jir marka inaan helno baarlamaan kulligiis wada tayo leh si ay u keenaan dowladda sida tayo leh oo dadkeeda iyo shacabkeeda iyo dalkeeda u adeegeysa waaka waa tahay mudane farmaaj waxaa doonayaa oo kale inaan wax kaa weydiiyo raggii odayaalka ahaa ayaa maanta oo taariikhdu shan ahayd oo sabtiya fadhiistay magaalada muqdisho iskoola bulidiya waxaana ay soo xulayaan qorshaha odayada iyo duqeyada sida haddanba aada carabka ku dhifatay marka arrinka noocaasi maalan waxaa jira soomaaliya dastuurkii maaragta ayaa la doonaya in la dhaqangeliyo dastuurkaasi haddii la dhaqangelin waayo oo ay timaado turunturo dastuurka ku timaada iyadoo aan ogsoonahay in maaragta bishii february akhirkeedii lagu qabtay shir magaalada london ee waddankaasi ingiriiska turunturo intee dhib intee la eg ayaa dalkii soomaaliya ku imaan kara waa maxayse balaambiigu dadka ay hadalhayaan
markii si kaleer ah ama faseexad leh faseex leh looga fekero haddii kaas u shaqayn waayo anu waxaan qabaa inay noqon doonto baarlamaanka hadda jooga oo shanta boqol iyo kontonka ah in odayaashaas la odhan doono ka soo xula laba boqol iyo toddobaatan iyo shan dastuurkii lixdankii iyo kan hadda charterka ah laiswaafajin doono haddii wax laga bedeli karo charterka hadda qaranka meelgaarka ah wax laga bedeli karo laga bedelo iyadoo loo noqonayo kii lixdankii labadaas boqol iyo todobaatan iyo shanta ama labadaas boqol labaatan iyo shanta waxa ay tahayna lagu heshiiyo ay dooran doonaan baarlamaan dooran ay dooran doonaan guddoomiye baarlamaan iyo madaxweyne xilliga hadda lagu jira lagu jiro oo ah xilliga kumeel gaarka ahna aan laga bixinin oo lagu dari doono maybe muddo laba sano ah waa waa option macnaha alternative ama plan b waa noqon karaa laba sano kale lagu daro oo labadaas sano lagu daro electionkaasi lagu dooranayo guddoomiye iyo madaxweyne laba sanona lagu qaban doono howlaha nabadgelyada dastuurkaas aad sheegayso oo hadduu dhaqan geli waayo si fiican looga sii shaqayn doono oo shacabka la siin doono fursado fara badan ay arrintaas uga hadlaan waxyaabaha khaladka ah ama waxyaabaha laisku gudan yahay ama shakigu ka qabo laga bedeli doono markii marka nabadgelyadii la xasiliyo oo gacantay usoo gasho inta hadda shabaabka haysto koonfurta ah dastuurkii markaas waxaa dhici karta meel in la geeyo dadkii wada akhristaan kadibna dadka markay ku qancaan muddadaas labada sano gudaheeda ah war waa ansixin doono xilli kumiilgaarka kolley laga bixi maayo haddii aan dastuurkan la ansixin dad badan marka waxay isweydiinayaan oo ay leeyihiin maxaa dhibaatada ku jirta haddii lagu daro wakti haddii dastuurkii hadda uu ku jiro isqabsi iyo in aan la ansixin ama shaki badan uu jiro marka kolleyba hawshaasi waxay u taallaa mas-uuliyiinta hadda soomaaliya jooga
laakiin dad badan oo ka mida shacabka soomaalida waxa ay sheegaan in balaambi sida haatan hadalka aada u dhigtay si kaloo ka duwan ay u dhigayaan oo ay leeyihiin in dalkii la qabso ama siyaabo kale ugu yimaado taa maxaad ka leedahay
taasi waxaa laga rabaa in madaxda qaranka kolleyba iyaga hadda mas-uuliyad saaran tahay in ay keenaan plan b ama plan c inay iyagu keenaan oo ay ka hadlaan kulleyba shaki waa iska jiraa oo dee shacabkeenna bacdama labaatan sano dhib lagu jiray maalin walba maalinta ka dambaysa wax ka ya- wax kaa yaabay la arkayay in ay shacabku qabaan eh, talo inaysan em, aysan aysan taladu aysan gacanta ugu jirin Em, em, maxaan ku rahdaa marka eh, wax walba ka yaab iyo taagan yihiin wax walba waa suurtagal marka waxaan rajaynaynaa kolleyba dadka mas-uuliyadda hadda haya waxaa saaran ee, xil aada u culus Ee, waxaan rajaynaynaa inay si fiican oo aanan oo a- oo aanan ahayn dan shaksi ah oo dan guud ah inay u fiiriyaan taariikh fiican